Maamulka degmada Lehel Yocob ee gobolka Doola ayaa dhagax dhigay dhismaha dayrka xarunta caafimaadka degmada. Dhismahan ayaa waxaa si isku tashi bulsho ah u dhisi doono maamulka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Dr. Bashiir Huure, madaxa xafiiska caafimaadka degmada Lehel Yocob ayaa ka waramaya dhismaha dayrkan.
Waxaa la dhex dhigayaa dayrka xarunta Lehel way harsan tahay marka waa lagu dhisayo ka qaybgal bulsho lix boqol oo mitir oo square buu ka kooban yahay afar iyo toban kun oo waxaa gelaysa buloketiya siddeetan lowd oo dhagax ugu yaraan marka in bulshada ka qayb- ka qayb qaataan bulshada marka waxaan u sheegaynaa qaybaha ka maqan iyo qurba joogta u dhalatay degmada inay qayb ka qaataan helsakamadow adeeg badan bixiyo muddo badan oo dayacnaa oo bannaan yahay marka in magarasa ay bulshada ka qayb qaataan bulshada marka si fiican bay u soo dhoweeyeen waxaa la isku qorqoray magaranaysaa ciiddii sibirkii dhagaxii biyihii qof kasta marka waxa karaankiisa inuu keeno ayaa loo baahan markaad mahadsantahay Qaar ka mid ah bulshada degmada ayaa soo dhoweeyay dhismaha dayrka xarunta caafimaad iyagoo sheegay inay kaalintooda ka qaadan doonaan.
insha allahu tacaala waxaan doonaynaa inaan bulshadu ay ka qaybgalka koowaad iyadu bilowdo wixii ka tabarteeda iyo wixii karaankeeda wixii lagu qori karo iyo markaa hadda waxaan bilownay inaanu dhagaxii bilowno iyo ciiddii iyo maxaanku dhahay biyihii wixii aan kari weynana in dee dowladdu waxa soo hadhay markaan annagu bilownay inay israacisaan codsanayna waxaa weeyaan dhulkiisu horta waa lix boqol oo mitir wey oo isku weera haddaanu nahay odayaasha deegaanka iyo bulshada waxaan rabnaa inaanu insha allahu tacaalaa dhagax dhiggaas inaanu bilowno ka qayb qaadasho macnaha bulshada maadaama dhulkiisu uu badan yahay afar iyo toban kun ilaa shan iyo toban kun oo waxaa gelaysa bulkeeti ah marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa annagu inaan bilowno markaan bilowno oo meel gaadhsiinana waxaan doonaynaa codsanaynaa insha allahu tacaala Xarunta caafimaadka degmada Lehel Yocob ee gobolka Doola oo dhowaan la hirgeliyay dhismaheeda ayaana lahayn dayr ku wareegsan taas oo laga rabo inay gacan ka geystaan bulshada iyo maamulka.